sida aad fili kartid qodobada ugu muhiimsan aan kala hadalay bay kamid ahay waxaan kala hadalay waxaan uga mahadnaqnaa horta sida aan dal kasta samayno taageerada ay soomaaliya ufidiyaan ama ha noqoto xagga nabadgelyada la dagaalanka argagixisada ama ha noqoto xagga taageerada bani aadamnimo u s aid wakiil ninka u s aidka ugu sarreeya ayaa la socday marka waxaasoo dhan ayaanu uga mahadnaqnay dabadeedna waxaan weydiinay inay taageeradooda sii wadaan waxaanu si gaara u tilmaanay in ay san ugu habbooneyn in maaragtay bankan ama mamnuuciddan la saaray in dadka iyagu ay dalka maraykanka soo galaan waxaanu tilmaanay basaboorka iyaga soomaalida ah oo adduunka oo dhan laga aqoonsanayo tusaale norway u soo qaadnay inay maraykanku ay muddo ayanu daba soconay inay aqoonsadaan waxyaabahaas iyo waxyaaba badan oo kaleeto taageerada ay noo fidiyaan inay ka badnaato keliya inaysan ku koobnaan amniga ay ka badnaato oo ay gaarto mid dhisid hay-adaha dowladnimo iyo taageero maaragtay maxaa layihahdaa shaqa abuurid dhalinyarada iyo maaragtay wixii lamid ah